biyola'aantan baahsan ee ku dhufatay qeybo ka tirsan degmada tani gaarisa ayaa waxay noqonaysaa mid marba marka ka sii dambeeyaha ay dadka ku dhaqan degmada tani gaarisa ay qaylidhaan buuxda ka muujinayaan deegaano kala duwan oo idaacadda v o eda ay usoo kuurgashay xaaladda biyola'aanta ka jirto ayaa indhahigu waxay qabanayeen tiro haween iyo isugu jiro rag oo inta badan caagada ku rarnaa oo inta badan caagadahaasina kasoo dhaansanayay xaafado kale oo biyo lagu sheegay balagen baan deganahay waxaan joogaa buloftin oon baana biidoon baana maashan ayaan u main marka biyahan karaatan ku dhaaminaya marka bologen baan usocnaa dhibkaasa qabnaa oo oon noo haya duwey xasan ah oo ku nool xaafada birison wax dhib kaloon qabna malaha biyo la-aan horaan waxaan arki jirna malaha laakin tuseeme egan waxaan aragnaa inay ilmo biyo ay oon ugu rufaadno ilmahana ay oon u dhintaan shalay toddoba saac markaan joogaan ciddayda ka fiigi xaafadad leeyahan faaf liitar kasoo shubta kuwiyaan
xaafadaha kala duwan dadkii aan kula kulanaya sidoo kale waxay kuu sheegayaan in biyola-aantan ay ahayd qaarkood kuwa inta badan soo haysatay labaatankii maalimood ee lasoo dhaafay halka qaar kalena ay kuu sheegayaan in shantii maalimood ee lasoo dhaafay xaaladoodu ahayd mid aada u cakiran magacayga waa furdoosa cabdi waxaan deganahay magaalada dekaabuure meeshan kuwan biyaha gabaaska waan tagnay waan u sheegnay wax ilaa hadda beebal inii geliya dheheen laakiin wax oo hadda sanad lasoo dhaafay dhehen beeba inii gelina lakin wax ay hadda noo qabteen ma laha hadda ilaa bil hadda maalin bay imaanayaan intaasoo hadana intaasoo beriyey maqnaanayaan haddana bil baa haddana waxay iska soconi haddana saddex bilood baa biyo la-aan noqonaynaa wasaaradda arrimaha biyaha ismaamul goboleedka gaarisa county ayaa shaacisay in shan maalimood muddo gaaraysa aysan ka jiri doonin gudaha gaarisa biyo waxayna sidoo kale wasaaraddu horaan shaacisay in ay kaydka biyaha ee gaarisa county ay nadiifinayaan ayagoo u diyaar garoobayo roobka mihiidaanka ee la filaya in ay ka curtaan gobolkani mudane maxamed cali ciyaar ema waa xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha biyaha idaacadda v o eda ayaa wuxuu oga warramay biyola-aantan baasan ee ku dhufatay gaarisa iyo waxa ay ka qabanayaan in la yidhi elnino baa soo socota elninodana ay dhib badan keeni doonto marka inaan isku diyaarinay noqotay waxaa jirta filtaro badan oo sideed oon hagaajinay oon hadda farta ka qaadnay filtaradii hadda la isticmaali hayaa isticmaalkoodana waxay keenaysaa in biyaha mar walba la joojiyo oo gadaal loogu dhufto sifa loo hagaajiyo filtarada ayaga oola qabsadaan midda labaad waxaa kaloo jirtaa beryaha dambe korontolacaad inay jirtay oo xagga kenjan ay dhib naga haystay labadaa ciladood daraadood ba hadda biyaha sidan ay u noqdeen annaga hadda waan isdiyaarinay filtarada hadda waa la bogay shaqada ayada way dhamaatay daawooyin naga dhamaadeen way jireen daawooyinkaasna hadda waan keenay korontona injimaha anagii hore yaan dib diesel ugu gadanay oon u shiri haynaa dadka ku dhaqan gaarisa ayaa waxay iiga sheekeeyeen in ay soo xasuusanayaan sagaashameeyadii xilligaas oo dadka ku dhaqan gaarisa ay ahaayeen kuwa inta badan webiga tana river u jira ilaa iyo shan kilomitir biyo u doonan jiray halka qaarkoodna ay ahaayeen in ay gaari dameera u isticmaali jireen biyo dhaamiska shaadhuw maxamed murow weeye dhibka taagan yaa waxaa weeyaan oon ba-an ba-an xitaa waxaa khatar ah in meydka xitaa waa biyo lagu dhaqli lalaay hadda khatar bay ku sugan tahay booyadii way dhuntay oo booyad lama haayo kareetooyinkii biyaha keeni jireen awal diyaarka ahee lama haayo dad waxaan ahayn mataqaana magaaloobay haddana waxay noqonaysaa dad oo awrta inay rartaan khatar ahan ku sugnaa hadda biyaha guduudan xitaa haddiina loo soo sii daayo biyo waan helnay agow oo biyo waan haysanaa markaa macnaha ma dheheennu waan ooma nahay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee soomaalida dalkani kenya ay ku nooshahay reer guuraagu waxay ahaayeen kuwa dhibaatooyin badan ku qaba biyo la-aan iminkana isbedello fara badan oo ismaamul goboleedyada saddexda mandheera iyo gaarisa iyo wajeer ay sameeyeen ayaa waxay noqonaysaa in xoogga ay saareen dhulka hawdka ah tuulooyinka dhaca iyo degmooyinka si dadkaasi biyo ay u helaan taasoo keentay in aan la odhan karo inay iska iloobeen xarumihii looga adeegayay deegaanadaasi kala duwan waa kan mudane ema oo arrinkaasi ka hadlayo biyaha waan hagaajinay brojectyo badan baan fulinay biyaan soo jiidnay masalan haddaan ku siiyo hadda magaaladii xagarbuul la dhiig ee garjan gaaris laga qaaday ku dhadhaab laga soo qaaday basaska la saaran jira biyahooda afar iyo labaatan saac bay socdaan aba qayliyaa nooga soo jiidnay sideed iyo toban kilomitr meeshii saddex gosa la dhihi sidaasoo kale badoogaasho afartan kilomitr baa nooga soo jiida hullumo kow iyo toban kilomitr baa nooga soo jiida balambala kow iyo toban kilomitr baa nooga soo jiida inkastoo balambala hadda aan weli aan la furin oo qabii u dambe ay joogto daanyar sidaasoo meelo badan baan ka qof sanadkii hore gaaridii aan isticmaalayna water tracking ee biyaha dadka loogu geynayo waxaa nagaga baxday siddeetan iyo sideed mil sanadkanna hal gaari oo la rabay oo biyo loo geeyay mana maxaa ama mashiin baan u qadnay ama baldas weyn baan u qadnay oo biyoobay ama waan usoo jiidnay guntii iyo gabagabad iyo xaaladda biyola'aantae ku dhufatay magaalada gaarisa ayaa waxay noqotay mid habacsanaan ku keentay dhaqaalaha gaarisa iyadood ku arki karta in goobo fara badan iminka albaabada laisugu dhuftay booyado waaweyn ayay dadka qaarkood dhaansanayaan waa kuwa awooda halka kuwa kalena ay isticmaalayeen tagsiyada oo loo bedelay in ay biyo dhaamis ka sameeyaan gaarisa maxamed faarax shire v o a gaarisa